الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا baabu jawaazi takniyati man lam yuulad lahu wa takniyati sagiiri waa laga yaabaa mutunta qaarkood iyo kutubta qaarkood baab halkan inaan u ool xadiidkan aniga i bilaabmayaana baabkii hore un uu kuba xidhan yahay kale sababtuna waxa weeye in maxamed fuaad cabdilbaaqi oo kitaabkan muslim isagu dee tarqiimyo kalen imika way jiraane waa tarqiimka ugu mashhuursan nuskadiisa ama dee taa uu tarqiimiyey ayaa baabku uu ka dhacsan yahay baab ahaan xadiidku waa isla mid un laakiin baab ahaan abwaabtii ayaanu isagu markaa nuskadiisa bal baabku markaa tiro kuma laha nuskadiisa isaga raqamkiisa leh tiro kuma laha waana nuskada ugu mashhuursan ama tarqiimka ugu mashhuursan oo taas bay tahay haddii aan markaa barkin baab uguma sugnayn ishkaal ma jiro sababtuna taa wey marka wuxuu yihi wuxuu baabeysan yahay baabu jawaasi takniyati man lam yuulad lahu ruuxii aan ilmaba loo dhalin waa ruux weynba laakiin caruur ma laha weli takniyadiisa ama in kunyo isagii loo yeelo oo uu kunyo yeesho banaanida ay bannaan tahay bannaani buu ka cabiro maaha istixbaab iyo sunanimo maaha ee banaanida ay bannaan tahay ruuxaan caruurba lahayn in abu fulan laba yidhaah ama umu fulan laba yidhaah taasi aanay been noqon ahayn kadib aanay noqonayna wax lala baxay un ay tahay wa takniyati sagiiri ilmo yar oo isagu aan waqti uu waxdhaalaba gaadhin ama aada uba yar iyadana in kunyo loo yeelo taas banaanideedii bal xadiidka waxaa inooguba iman doontaa takniyatu sagiir taas baa inooguba iman doonta taas baa dee daliilkeeda aan arki doonaa amaa tan kale waa min baab ililxaaq weeye waa haleeshiin la haleeshiinayo dee kol haddii ilmo yaroon waqti uu dhalaba gaadhin abu fulaan laba yidhi taasi ay banaanaatay ruuxii weynaaye isagu marka la ego amhaashii ay caruur lahaydba in abu fulan la yidhaahaa way kasii awleysantaho ay kasii mudantay taaba wey bukhaari oo kale tarjamadanoo kaleu lahaa laakiin dee wuxuu horreysiiyey tanyada baabka daliilkiiso baabu takniyati sagiiri waman lam yuulad lahu cibaaradiis walow lafdiga jawaas kumay sugnayne waa ilmo yar bal kunyo u yeelkiisa kunyo loo yeelo iyo ku aan caruurba lahayn takniyadii deeta xadiidkan buu soo dhigtay isaguna aan hayno bal in kolley xadiidkan yar gaadhayaa si aan waxoogaa ugu yar ugu soo yar noqnoqono waxyaalahay culimmadu yidhaaheen wuxuu uhi musanifku xadaثana aburabiici sulayman ibnu da-uud alcatakiyu qaala xadaثana cabdulwaarisi qaala xadaثana abutayaaxi kolley bukhaari iyo muslim isku sanad weeye waxaan labada sheekh ahayn cabdulwaris bay ku kulmayaan labada sheekh unbay ku kala duwan yihin ee ay leeyihiin inta kale sanadkaasi waa sanadkaa wada reer basrana ah abutayaxna yaziid ibnu xumayd baa la yidhaha horeynu usoo aragnay marar can anas ibni malikin xadaثana abutayaaxi qaala xadaثana anas bnu malikin xa waxadaثana shaybaan bnu faruuqa wlafdu lahu qaala xadaثana cabdulwarisi عن أبي الطyاح عن أنس بن مالك قال أنه qاaل markaa lfdiga inoo soo socda lfdigii abuلربيع maha waa lfdiga شhaybان بن فrوk wuxuu أنس بن مالك yihi كاna رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahay wuxuu ahaa أحسن الناaسi dad oo dhanka ugu fiican khلqا xagga daبيicada iyo khلqa ilaahay baaba yihi وإنaka لعلىa khلq عaظيم caaisho markii la weydiiyey rasuulka ilaahay khuluqiisiina ruuxii weydiiyey waxay tihi qur-aanka miyaanad aqriyin kaana khuluquhu lqur'aan oo isagaa dad oo dhan ba ugu dabeeco fiicnaa ugu khuluq fiicnaa taas b ayuu bal masalan aansiri kolley intana wuxuu la yimi arrinkan soo socday asuu iyaga ugu iman jiray usoo siyaaran jiray aada ugu dhex maalan ugu dhehi jiray sida laftiyada xadiidkaba kaana la yukhaaliduna yazuuruna taa tawdadeed iyo hordhac waa umuurahan xadiidkani qaybo ayuunbuu inoo soo dhigtay qaybo horo intan intaan soo aragnay kaana rasuul llahi sala اllahu alay wasalam axsan nnaasi khuluqan ayaa inuu kitaabu salaad aynu kuba soo maray inuu gurigooda halkii salaada naafilada iman jiray oo uu bal maalan markaa isagoo kuba tukanaye caw ay lahaayeenoo ee madoobaaday min duuli maa lubisiye iyadoo jumladani u horeyso waa waxaynu soo marnay waa xadiidkii un duruqdiisi iyo ziyaadaadkiisii kale haddaba taas baa waa tawdico wa kaana lii waxa ii sugnaa akhun walaal yuqaalu lahu abuu cumayrin waa inan ay walaalo ahaayeen xagga hooyey ka walaalo ahaayeen umu sulaym baa dhashay aabihii dee maalig ma dhalin inanka waxaa lagu magacaabayey maanays waa kunyo ahaan abuu cumayrin taas baa lagu odhanayeyba maxalu shaahidku waa halkan eh waa ilmo yar aada u yaraa abuu cumayr la odhanaya haddana abu fulaan qaala abu tayax baa odhanaya wuxuu yihi abu tayax axsibu waxaan u malaynayaa anas qaala inuu yihi kaana fadiiman ilmahaasi mid markaa naaska laga daayay bu aha ujeeddadu radiic mu ahayn mid naaska jaqa ma ahayn laakiin ilmo yaroo dee adugu ma korin oo ma weynaane markaa fadiim buu ahaa mid naaska laga daayay un waa yara adugu waktigaa laakiin naas ma jaq ahayn qaala wuxuu yihi anas baa odhanaya fakaana wuxuu ahaa rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu alayh fakaana waxa idaa jaa markuu yimaado rasuul ullaahi sala allahu alayhi wasalam waa gurigooda waanu kusoo noqnoqon jiray saynu hore usoo marnay kol kol buu hargeli jirayba fara'aahu uu arko inankan yar ayuu qaala odhanaya rasuulka ilaahay misaax ahaan iyo khuluqiisaa fiicnaa iyo mulaacaba abaa cumayrin ya-dii xarfu nidahagin baa xadfan abaa cumayrow maa facala muxuu sameeyey annuqayru nuqayrkii muxuu sameeyey nuqayrna waa nuqar daa'ir waa cusfuur yar waa shimbir shimbiraha kaba midoo magacan lahaa nuqar bay tahay waa nu taskiiriyey rasuulkii ilaahay nuqayr jamciisana niqraan baa laguba jamciyaa adigu laakiin waa shimbir yarun bu ahaa shimbirahaas kaba mid ah in muxuu sameeyey nuqayrki qaala wuxuu yihi anas baa odhanaya fakaana wuxuu ahaa yalcabu bihi mid kuba ciyaara ayuu ahaa waa inankan yari bal xadiidka matigiisa uu koley dan riwaayaad kala duwan buu xadiidku kuba yimaamo ruwaad fawaa'id badanna waa leeyahay culimadoo dee sheekuba uu qeyb inoo ishaari doono bal meelaha kale fawaa'iddiisa dhamaysayna insha allahu tacaala waan sheegi doonaa haddii alla yidhaaheen kolley waxa arinku uu yahay horta inankan yare abu cumayr umu sulaym baa dhashay waa suurtagal inaan idhaahnaba kunyaba maahe waa magiciisiiba sa dadka qaarkood inagaba abubakrin loo bixiyo kunyo maahe waa magacii marki horeba loo bixiyey dadka ruwaadii axaadiis iyo culimadii baana arkayno kuwa magacooda uu kunyadooda un yao magaciibaa suuro kunyo yeeshay kana waa laakiin laftii imaam axmed baa dhacay yukna abaa cumayrin waa halkan waxaa loogu kunyoonaya abaa cumayr magaciisa kolley magac dee ay inta badan soo naqliyeen oy sheegeen ma jirto markaa dee kol hadduu kunyo leeyahay tani kunyota waa inuu magacna leeyahay barhkood baa iyadoo dee istinbaad ahaan ama meelo qaarkoodun iyagoo waxyaalo kaba malaa umuure ay sugeeyeen le malaa cabdullaahi baa magaciisa la odhanayay kuwa qaarkood waxa dhacayna malaa kitaab buu kaba soo naqlinaya ama laba kitaab iyo sheekhan kowkabulwahaaj kale inuu kabsho yidhe laakiin waa magaca fogkaas ibnu jawsi oo kale ayaa xabsan yidhi bal adigu magaciisii imaka ma jasminayno ee kunyadiisa ayaa tan ahayd inankanna waa yaraa umu sulaym waxaana imaam axmed kitaabkiisa dhacay xadiidku dee duruq kala duwan buu leeyahay kutub kala duwan buu ku sugan yahay ruwaaduna waxyaale ay isla dheer dheer yihiin baa jirto xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala si fiicanna uu soo talkhiisiyo ziyaadaadkooda dhammaan markuu axaadiisa qaaliban xadiidkan oo kale a sharxayo ruwaaddiisii intuu isu wada geeyo mid kastaa ziyaadada uu leeyahayna sharaxa ku soo arooriyaaba riwaaye axmed baa waxaa dhacay inuu dee dhintay isagoo yar marka waxa weeye inankii aan habeenkii dhaweyd soo maray ee umu sulaym ay dhashay ee isagoo dhintay ay ka qarisay odaygeedii abudalxa ay kaba qarisay bal ay cuntadii u samaysay nafteedna u diyaarisay ilaa u casheeyo iyadiina uba tegey markii dambena tidhi ay ilmaha aasa kolley hadalladeeda inoo dambeeya waa tii aan sheegayno xadiiska qeyb baa dambayse waxaa kaa mid ahayd markaa inay tihi bal ka waran markii dee uu dhammaystay wax kastaba hadday qoom qoom ay wax caariyeeyaan ay caariyadoodii weydiistaan wixii ay yidhaahaan oo siya de ergisiye inay u diidaan miya leeyihin meebama laha deetu yihi mee ma laha inay u diidaan ma laha haddaba inankaagii baa saase dee ixtasib ibnaka bay tidhi bal waa taasi way inoo dambaystaa riwaayadaa weli maynaan soo marin haddaba kaas buu ahaa weeye markaa waana yaraa taasi waa mid laftiga halkan waxaa inooguba sugan faraahu markuu arku odhanaya abaa cumayri ma facala nuqayr kolle xadiidka duruqdiisana arrinkaa waxaa dee wax intan loo bayaaminayaa kuba suganoo inanka yar shimbirkan yar waa haysan jiray mala ama qafasa ugu jiro ama baalalkii intaa loo gooyo dee waa ilmo yaroo ma dilayo ma dhibayo laakiin waa ku farxayo kuma ciyaarayeyba taas hadal imaam nawina marka dambe aan soo noqon doona bal wixii la tacliiqinayo ana aan raacin doona ma cid kale ay tidhi marka daa'irkii saas ahaa ayaa dhintay arrinku waa taas uu dhintay rasuulkii ilaahay baa haddana gurigii yimid dee taa markii hore kuma arki jiray maalin dambuu yimi gurigii wuxuu arkay ilmihii yaraanon dhaqdhaqaaqaynon or ord ahayno aamusa buu arkay iyagu weydiiyu yihi maxaa helay abaa cumayr een u arkaa khaasira nafsi waa kan saqiila nafsiya nashiid ahayne taase maxaa dhacayo deeta yidhahd maata duqaru shimirkiisii yaraaye dee taas ayaa dhintay dabadeed baa rasuulka ilaahay waa musaax ahaan ayuu odhanaya taas waa markaase maaha isagoo shimirkii hayso inuu taa odhanaye waa markii maalintaa uu arkay rasuulka ilaahay isagoo murugaysan uu sababtii uu la murugaysnaa ama aanu dhaqdhaqaaqdii hore orod lahayn ilmihii yaraa u weydiiyey idhaheen waxa dhintayba shimirkiisii yaraa ayuu odha yihi markaa rasuulka ilaahay abaa cumayrin ma facala nuqayr waa dee mulaadafa ahaan iyo furfurid walow dee ilmo yaroo markaa malaa tamyiiz welila aanu ahaynba abaa cumayrow maxaa nuqayr sameeyey marka arrinku waxa weeyaan waa bacda mowti nuqar hadalkani waa intii nuqarki dhintay dabadeed taas bay ahayd bal xadiiskii waan laqbaynayba waa kan kolley xadiiska caaw waxaan moodaa inaan cashar wadi karahayna lakiin xadiiskan aan dhamaynaya xadiidkana sheekhu wuxuu leeyahay fawaa'id fara badan baa inoogu sugan kolley midhood buu soo qaatay oo dee raggii marka hore shamaa'il tirmidi tirmidi shamaa'ilkiisa iyo abu xaatim araaziya ugu horreeyey ragga khadaabi iyo ayaa waxoogaa fawaa'iday sheegeen oo intani kaba mid tahay laakiin waxaa jirtay imaamin la yidhaha ibnu abilqaas axmed baa magaciisa la yidhaha kolley a'imadii shaaficiyadu ahaa ee fiqi ahaan iyo waa raggii mutaqadimiinta ah ee aqoonta sare xadiidna uu lahaa fiqina uu lahaa ibnu abilqaas oo alqaasna waa alwaacidke ninkaas baa wuxuu leeyahay oo dee ama uu alifay juz xadiidkan uu ku khaas yeelay duruqdiisa waa ku sheegay oo waa tatabucay fawaa-idda xadiidku leeyahayna waa sheego ilaa lixdan faa'iido ayuu xadiidkan kaba soo saaray waxaa kuma xambaarina siday culimmadu yidhaahaan dadka qaar baa iyagu muxadisiinta iyagoo ceebeynaya yidhi waxyaalahan wax qiimaa iyo wax faa'iido aanay kuma jirin ayay soo wariyaan oy kana misaal ahaan usoo qaateen waxaan faa'iido lahayn markaas buu xadiidka waxyaalihii lagaba fawaaidays laga faa'idaysanayey ayuu dhigtay iyadoo weliba culimo ka dambeysaya waxyaalana korkordhiyeen bal marka waxaan leeyahay xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala xadiidkan markuu qabanayey iyadoo meelaha waa halkan dee marka halkan la joogo meelahan la joogo waa halkan kunyooyinkii asmaada oo mujaladka tobnaad uun qeybihiisa dambe ayuu xadiidka soo arooriyey bukhaari uu sharxay in shan safxo oo dee safxaadkii fatxulbaariye aada xuruufta u yaryaraydee buuxay ah oo mala haddii la kala saaro oo dhowr iyo toban safxo noqon lahaa ayuu kuba sharxay laakiin waxaan leeyahay juskaas haddaanu ina soo gaadhin baa uu ibnu abilqaas leeyahay dhammaan wixii ku sugnaaya wuu sheegay isagoo khulaaseeyey oo ayuu intiiba wada sheegay wixii barhkood ictiraad kuba yimi waa sheegay waxyaalihii kale laguma kordhiyey ee fawaa'id ahana uu sheegay bal markaa waxaan leeyahay xadiidku waa xadiid saan sheekhu tilmaamay faa'iidooyin badan leh waa kan yihi fawaa'idu kasiiratu jiddan dee waxaanu sheekhu ogyahay in ibnu abilqaas waa ka horreeyey sharaxiisaas ee halka inoogu dhib yar waa fatxulbaari aad baana u fiican yahay iطilaaciisa iyo halkan aragiisa iyo inaad daalacataan bal waxyaalihii la yidhi xadiidkan duruqdiisa halkan fawaa'idaas wixii kale laguba kordhiyey waa arintaas waana mujaradkaan idiin tilmaamay bal waxaan leeyahay fawaaidda halkaas ayaynu uba doonanaynaa halkan markaa waxa sidaasa oo fawaa'id badan oo inooguba sugan imaba jirto marka balbaabkii un haddaan eegno maxaa inooguba sugan ilmo yar takniyadii oo taasi inaanay kadib ahayn waxaanay culimadu yidhaaheen markaa hidee soo naqliyeen siduu xaafid kaba soo naqliyo weliba halkaa uu kagaba soo naqliyo iyagay ahayd carab waa waxay laba iman jireen oo ilmaha yar bay awqaadda qaarkeed kunyo u yeeri jireen waxay kunyada ugu yeeri jireen tafaa'ulan biannahu sayaciishu xataa yuulada lahu macnaha waxay tafaa'ulanayaan oy de waa rajayn ay rajaynayaan ilmahan inuu koro weynaaduu noqdo aabbo caruur looba dhalo taas bay ahayd waa mid horta taasi waa arrin ay ulaba iman jireen arrin kalena culimadu way sheegeen oo ay ulaba iman jireenoo lilamni min atalqiib ruuxii dee kol haddii isagoo magacle abu fulaanna laba yidhi ama umu fulaan la yidhi naanays kale oo dhici karta naanays xun ah oo qabataa ma jirto dee tana ugama horreyso waa si looga aamin noqdo in naanays kale ay u baxdo oo wuxuu leeyahay waxaa badnayd oo isaga culimada uu kaba soo noqonlayo qaalibku wuxuu ahaa ee haddii shaksi ruuxa sheegaya ee xurmaynaya inaanu magaciisa ku sheegin bal maalan taas baa iyaga caadadoodu ahayd marka haddii uu deta kunyo leeyahay dee in naanays kaliya wax kale laguma sheego ayaa laga aaminahay taasaa laguma sheegayo saasaa barhkood ay u yidhahan baadiruu abnaakum bilkuna qabla an taqliba alayhim alaqlaab ama calayhim alaqlaab intaan alqaabtu ka qaalib noqon kunyada ulaba degdega bal taas wen iyadoo arrintu kunyadu min baabi takriim ay tahay kolley waana wax mala mar dambaan kusoo yar noqon doono cashar dambe ayay culimmadu waxay iyagu kuba tiriyeen bal ruuxu kunyadii haba yeesho laakiin markuu issheegayo isagu isagu issheegayo kol haddii arrinta ay tahay baab takriim baab maamuus ay tahay waxay leeyihin isaga issheegitaankiisii waa laga rooyay ama karahay tahayba inuu naftiisii kunyo uba yeelo in dee aan wax kale lagu garanayn mooye waayo waqtiyadeedan abu fulan waa iskaba badantay bal iyadoo suno loo qaatay baaba iskaba badan rag waaweyn oo amadii ahaa kuyooyinkoodii oo dadka qaar la bah laakiin waxa weeyaan waxay karadeen ahayd inuu ruuxu naftiisii haddii la yidhaaho waa kuma inuu abu fulan yidhaaho waa nooc is-ammaan waa nooc taskiyeyn weeye marka haddii aan si kale in kunyada uu sheega mooye aan loo garanayn bal taasuu tacriif uga jeeda halkeeda lakin haddii kale sabu xaafid ibn xajar halkan soo qaada imaamna adkaarkiisa iyo meel kaleba kusoo qaada waana culimadu say soo qaadaanoo waa baab taskiyey leeyihinoo inuu ruuxu yidhaha ana abu fulan waa wax laga rooyo ama karaa waa is-ammaan uu is-ammaanayo taas ba dee marka ay saa tahay haddaanay tacriif noqon tacriif aanu ujeedin magaciisa waa isagu markuu sheegayo maha dadka kale markay ku sheegayaan isagu markuu is-sheegayabo arrinta kale bal maalan markaa jirtay halka baabkaynoo laba socota ruuxii aan bal kunyo in isaga awlaad lahayna awlaad oo laga yaaba culimada qaarkood ba ama saxaabada qaar biyaba diidmo taasiyo waxay u arkeen inay been tahay oo laga soo naqliyey ibn maaja iyaba wuxuu wariyey oo cumar ibn اkhadaab kaba wariyey inuu zahib uu kuba yihi caruurba malihide maxaa abu yaxya lagu yihi caruurba malihide see abu yaxya lagu yidhahaayo isaguna wuxuu ugu jawaabay rasuulka ilaahi baa salawaat ullahi wasalaamu caleyh uguba kunyooday caaishana waa tan umu cabdillaahi laba yidhaaho xadiis aad u daciif oon la qaadan karin bay kusoo aroortay inay dhicis dee ay dhicisay uu ahaayo magacan loo bixiyayo sidaa loogu kunyooday lakin kaasi wax kasoo qaad ma laha eh sa dee bay maalan inoo sugan ee kaba xooga badan ama kaasi wax kasoo qaad ma leh waa iyadoo rasuulkii ilaahay ku tidhi dumarka kale oo dham iba kunyay leeyihin aniga un ma ahe waayo dumar dhammaanba dee la wada qabay hore rag hore ay u qabeen oo taas anigun baaban kunyo lahaynoo deetuu yihi igtanii bismi bismi waxa weeyaan ibnika cabdillahi waa cabdillahi bnu zubayr habaryar bay u ahayd inankeedii oo kale weeye kaas magaciisa la bax baa rasuulka ilaahay yihi kunyo ahaan kulaba baxo bal markaa waa tan caaisha umu cabdillaahi saxaabo saas oo kale dee saa aan sheegayno suhayb oo kale abayaxyo laba odhan jiray cabqamat ibnu qays oo abu shibrin caruurna ma lahayn dad kala duwan baan helaynaayo bal matalan marka arrinku been ma aha kadib kama laazimayo eh waxa weeye waa shay jaa-izaan leenahay waa shay banaan ee umuuro kala duwan iyo taasna waa waxaan helayno waana bal tan iyo xadiidka yaanay nooguma sugnaanin umuuraha kalea jira ee halkana min baabi awla ayuu noqonaya arrinta kale sheekhu soo qaatay waxa weeye halkan in ilmihii yaraa inuu cusfuur iyo shimbir kuba ciyaaro sida xamaam oo kale banaanideed oo weligiisna uu isaga gacanta ka geliyuu makansiiyo saasuu sheekhu idlaaqay laakiin qurdubi oo kale iyo say yidhaahaan waxa weeyaan culimmadu markay taa baneeyeen waxaa arrinkoodu ahaa markay baneeyeen uu yahay in isagii ilmihii yaraa looba hayo ama qafasa kuma jiro ama dee ka haddii xataa maalkii lagaba guroonu duuri karayne araggiisan iyo xusnigiisan iyo waxyaalaha dawduulkiisa ama taas uu ku raaxaysto ee in gacanta laga geliyo oo uu cadibuu dhibo oo bal matalan dhici karto inuu saa kuba dhinto ama uu saa wax kuba yeelo taas waxay leeyihiin dee wax banaan ma aha iyada taasi ma banaana rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu calayh xayawaanka tacdiibkiisa waa nahiyey haddaan dee makale iyo waxyaalaha caynkaasa in la qalanayo taas arrintu aanay ahayne bal tamkiinkani waxaan leenahay waa tamkiinkii aan tacdiib la soconay laakiin hadduu dhibayo oo uu dilayo oo uu taas oo kale gacanta lagama gelinayo lama makansiinayo bal markaa taas wey arrinta kale uu sheekhu sheegayna halkan waxa weeyaan dee rasuulka ilaahay xusnu khuluqiisii iyo ziyaaradii ahalka iyo isaga wuxuu ka dhigaya umuslaim rasuulka ilaahay maxaarimtiisii inay waa hadal baa inoo horeeyey waana si isaga rag kale barhkood itifaaq soo naqliyaan lakiin itifaaq ma jiro maxaarimtaasna waxaan leenaha ma waa khasaa'istii rasuulka ama waa arrin lagaba aamin yahay meelaha aan diin tilmaamayna kolley fawaa'ida badan ee xadiidku ay taasi kala mid tahay baa kuba sugane waxa weeyaan sheekhu laakiin waa arrin hore o jihaad kuba soo maray buu ku socdaa waana rag hore ayaa saa yidhi o isaga kaba horeeyey walow waxtaa inoo caddaynaya ama inoo sugaya aanay jirin barhkood baa waxay leeyihin kol haddii madiine la yahay waxa ma sayd yahay waa dayreh waa sayd yahay in dee xaramka madiina saydkiisa aanu xaramka maka la mid ahayn ayaa xadiidka laga qaadanaya laakiin taa hore inu dee waati aynu soo maray inuu xaram isaguba yahay saa maka oo kale ah saydkiisna aanu banaanayn dee halkan xadiidka kuma sugna in madiine laga soo qabtay waa suurtagal wax dabad laga keenay oo lasoo geliyo inuu yahay taasba markaa wax cadima jire laakiin istidaalkii jaanibka loo daliishaday iyada bal markaa waxa weya waxay noqonaysaa dee waxaan imika halkan daliil looguma hayn lakiin xadiiska waa ta aynu tilmaamay waxyaalaha yar jira qaala wuxu uhi fakana yalcabu bihi fakanana waa ilmahan yar baa yalcabu bihi markaa hore ku ciyaari jiray ama xusnu mandarkiisa ha noqoto sawdkiisa ha noqoto iyo dhaqdhaqaaqeysa waa ilmo yaro aada usii yaraa waa fadimun buu markaaba ahaa taas weeye oo dayrkan lafdiga bukhaari baa taas inoo faa'iideynayo markaa saasaa dee dayrkii ayaa barhkood ba halkan fakana rasuul lahi salى الlahu alay waslm yalcabu bihi waa la kaftamayey lakiin ba lafdiga bukhaari baa taa inoo ahaayo taasaan kuma fasirayna misaaxii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayh iyo misaaxa banaanidiisa wixii aan ismi iyo dembi ahayna xadiidka waa inooguba sugan yahay baabu jawaazi qowlihi ligayr bni bal xadiidka dheer ee istidaankan caaw ku dayn doonaa ee kan aan yar raacin doona baabu jawaazi qowlihi ligayr ibni wuxuu baabaysan yahay banaanida ay banaantahay inuu inankiisii cid aan ahayn ku yidhaaho ya bunay wastixbaabia arrinka caynkaasa waa banaani eh haddii looga jeedo lilmuwaadafa waa tacniis iyo waa ruuxan soo dhoweynti iyo imbisaad loogama jeedo istixbaabnimadkiisa ayuu baabkeediya bal waa macno majaazi habeen dhexdiina waxaan soo aragnay halkii dee adcimo markaan soo haynay markii uu cuntada u sameeyeyba kooban abu dalxa ee rasuulka ilaahay loo yeedhay isagoonay filayn dadka intaa leegi inuu yimaado isagoo anasiri ya abati ama ya abatah kaba cabiray waana aabihiisii dhalay mu ahayne waa hooyadii ayuu qabay waa macno majaazon halkana waa taasoo ruux isagu dee uu dhali karo weeye oo ka yar isagu dhali karo hadduu yidhaaho ya bunaya uga jeeda imika dee cishradaa fiican iyo mulaadafadan imika markaa ugaba jeedo iyo inuu leeyahay inankaygi oo kaleate xagga shafaqada iyo raxmad iyo jaanibkaas bal banaanida ay banaan tahay oo taasi hadal beena aanay ahayn taas buu baabkeedi yahay xadaثna محamed بن عubayd الqbariي qاl xadaثna abu cawاnaةa عan abi cثmaan عan anas بn maliki qاl anahu qاl qaala lii rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm rasuulki ilaahay baa igu yihi ya bunaya wa anas بn malik waa khaadimkiisi waa inan yaro ushaqaynaya o u adeegayey ya bunaya inankaygi yaraayo taas buu yihi waa mulaadaf ahaan xadaثna abubakr بn abi shaybata بn abi cmar lafd بn abi cmara qaala xadaثna يزيد بن hاrون عن إسmاعيiل بن أbي khالد عن qays بن أbي xاaزم عن المغيرة بن شعبة qال أنه qاaل wuxuu uhi مغيرة بن شhعبة mا سأل ma weydiin رasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم rasuulka ilaahay أحad أحad muu weydiin عan الdjاaل djاaل akara in ka badan mima kii sa'altuhu aan weydiiyey canhu anigu kan weydiiye wax ka badan oo macnaha wuxuu leeyahay isagoo dee fitnadiisaa weynuu maqlay bal dee si uu isaga ogaadiyo waxyaale ayuu su-aasha badiyey markaa ruux saxaabada kaba mida oo rasuulkii ilaahay dajaal waay weydiiyey iyo shu-uuntiisiyo waxa kuba tacalluqsan in ka badan inta aan weydiiyey mabay jirin anaa dadka uguma badnaa ama cid halkaa iiga badayn may jirin faqaala lii markii rasuulki ilaahay de uu arrimahaa ku soo celceliyey ayaa wuxuu igu yihi rasuulki ilaahay ay bunaya waa aydu tii xarfuniida ahayd weeye waxa dhow loogu dhawaaqi jiray inankaygiiow bunayina way banaan tahay oo ya-da laba kasriyo wamaa yunsibuka maxaa ku dhibaya minhu xaggiisa waxaan dee aad iigu soo celcelinaysa su-aashiisa ee de aad ka cabsanaysa xaggiisa kaa dhibayaa muxuu yahay min annasaba waa tacab inahu lan yaduruka adiga waxba kuma yeelayo inahu dajaal lan yaduruka kuma dhibayo oo wax alle wuxuu ku yeelayaa ma jirto waa mucjizaadkii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu aleyh oo ujeeda dee waqtigiisa mama gaadhaysid isaga waqtigiisa ma gaadhaysidba oo adiga kumama yeelayo hadduu yimaadona dee wax kuma yeelayo adoo joogaba waa mucjizaadkii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh qaala wuxuu yihi muqiira odhanaya qultu waxaan idhi inahum iyagu waa dad kalu wax ka maqlay aan rasuulkii ilaahay ahayn yazcumuuna waxay sheeganayaan ana macahu maciise inuu yahay anhaaralmai waa webiye biyo ah inay maciise yihiin oo dhulkaa uu marayo uu laswato oo la soconayaan iyo wajibaalkhubsi buuro kibise oo bal isaga uu wato biyo webiye biyo ah iyo buuro kimise inuu wato taas bay leeyihin oo saasay idhaaheen qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh huwa dajaal ahwanu mid fudud weeye calallaahi ilaahay korkii kaga fudud min daalika arrinkaa aada sheegayso iyo waxaad maqashay oo inuu anhaartaa biyo ah iyo buuraha kimista ah aw ilaahay u sakiru isaga u fudaydiyo bal markaa meeshu maraba ay laba maraan inay dadkina ay saa ugu finoobaan ilaahay agtiisa waa kaga fudud yahay bal waaba lafdigu wuxuu ixtimaalayo oo markaa macnuhu noqdo tamkiin ilaahay subxaana watacaala makansiiyo waxyaalahaas dee halkaas ma gaadhsiisano waa kala fududiyo rabbi ma makansiinayo bal taasi waa lafdiga dee aada u daahirka ee xadiidka inooguba sugan sheekuna halkan waa ixaadeeyey oo muu sharxinba xadiidka sababtuna waxa weeye axaadiistii dajaal kanun maahay axaadiis kala duwan oo dajaal leeyahay ayaa kitaabka dhammaadkiisa weeyaane waa meelaha ugu dambeeya kitaabka ayay inoogu iman doonaan bal halkaa waxaaban ku arki doonaa in waxyaalo saasa ay jiraan oo dee ka uu isagu leeyahay waa jannana uu naar yahay xaqiiqatan ka uu leeyahay waaba dee waxa weeyaan naarna ee isagu yahayba bal maalan wax ka duwan uu yahayba taas axaadiis tilmaamaysa ayaan kuba arki doonaa bal markaa laba mid weeyaan oo culimada qaarkoodna ay xadiidkan kaba qaateen oo ay barhkood yidhaaheen waa kan rasuulka ilaahay yihi huwa ahwanu calى اllahi min dalik waxyaalo waxaan ku dhownay inay maciisa yihiin ba iyadana axaadiis inooguma dambaysa ee markaa taa macnaheedu waxa weeye ruuxu waxani xaqiiqaba maahe waa saaxir indhihii dadku sirxayaayo waa ruuxaa dee isagu bal maalan saaxirka oo waxyaalo khayaalaad ah oo uu uga dhigayo buuro kimisa ama dee janno ugaba dhigayo webiyo biyo ah ugaba dhigayo tacaynkaasa oo de aan khayaal ahon xaqiiqo ahayn ayuu wataayo arrinkiisuba waa taasoo macnuhu markaa in ilaahay makansiiye xaqiiq ahaan oo wax dhaba waxaasi ay noqdaan wax jira ay noqdaan ilahay agtiisa waa kaga fudud yahay bal taasi waa macno waxa weeye iyada xadiidkan ay deero kala duwanna ay markaa iyagoo tan eegaya umuuraha kale deeta ay taa kuba fasireen oo arrintiisu inay khayaalaan iyo sixir iyo waxa ay tahay indhaha dadkuu sixirayo ee wax dhaba oo xaqiiqo oo isagu wataa aanu jirin bal oo markaa xaqiiqo aanay waxyaalahaasi uba sugnayn bal wixii intaa ka yar duwan imika taasaan kuba gaabsanaynaa haddana intaa ka yar duwani waabay jiraan barhkood le waaba intaan rasuulka ilaahi loogu saaxooxayoon umuuraha kale ay noo dambeeyo inay waxyaalo saasoo fidno ah ay jiraan ba insha allahu tacaala ilaahay hadduu ina gaadhsiiyo ada idinkuna haddaad intaasii baarataan way iska fiicantaybe markaas baan arki doonaaye ee halkan bay aimo kala duwani u daliishadeen xadiidka umuurahaasoo iyadna axaadiid kuba soo aroortay macnuhu inuu tani caddaynaysa inuu khayaalaad iyo waxani waxyaalo dee nasarcaada un ay yihiin wax xaqiiqa aanay ahayn bal intaa wax dhaafsana aan arki doonaa barhkood leh waa intii aanu rasuulka ilaahay taa loo soo waxyoon fitadiisaas waa fidnata ugu weyn siduu rasuulka ilaahay sheegay nebi aadam abuurkiisa ilaa qiyaami saaca adduunyo fidno soo marta tii ugu weyneyd weeyaane bal waxyaalahaasi intii aanu kaba loo soo waxyoon ayay tani ahayd na bar yidhi waa jiraane laakiin umuuraha dabdinteeda insha allahu tacala halkaa dambaan laba sugaynaa kole dii axaadiis kala duwanay noo imanayso halkan qaradku uu yahay inuu rasuulka ilaahay ku yidhi ay bunaya waa intaas xadثna abubكر بن abي شhaybة وبن نmayr qال xadثna wkiع وxadثna srج بن يuنuس qال xadثna hushaym ح وxadثna iسحاq بن إbrahيم qال أخbarna jrيr ح وxadثnي محamed بن رافع qال xadثna abو usamةa kulhm عan iسmاعيل waa raggan dambe u inoo tiriyo o dhami iسmاعيل بن abي khالد waa ninkii sanadka xadiidka inooguba sugnaa ayay dhammaantood kaba wariyeen oo yaziid ibnu haarun baa markii hore ka wariye yaziid bay iyaguna raggani ay yihiin la wadaagsadeen xadiidka fi riwaayati can ismaaciila bihada isnaadi isnaadkiisii intii kaba dambayso isagu waa taabici dee ninkan kale ay weliba isku reerka yihiinna waa taabici weyn oo laba idhaasaan hore usoo sheegnay taabiciinta dabaqada koowaad waa keligii macnaa markaan taabicinimo eegno waa dabaqo keliya koodii ugu horreeye koodii ugu dambeeye waa mid haddii aan aragno dee eegno un صaxaabi inay laba kulmeen laakiin de haddaan eegno inay aad u kala waaweynayeen waa tan taqriib oo kale arrin aan kusoo yar celcelino dabaqada labaad ilaa tashanaad oo afar dabaqo ayuu iyaga ka dhigaa taabiciintii haddii lasii tafsiiliyo oo lasii kala qaadqaado si ay dee isugu dhadhawaayeen lasii raaciyona barkood baa shan iyo toban dabaqo gaadhsiiya taabiciinta markay shan iyo tobanka gaadhsiinayaan ayay dabaqada koobaad ka dhigaan ninkii tobankii jannada loogu bishaareeyeyba la kulmay tobankii jannada loogu bishaareeyeyba ninkii la kulmay bay kaba dhigaan xaakim oo taqsiim kaali rag kala duwan buu tiriyaayo ninkani kaba mid yahay laakiin raggaa kale saciid ibnu musayib iyo ay kaba mid yihiin culimadu kamay aqbalin taasoo waxay leeyihiin dee intooda badan ha lama kulmeyna dad aanay la kulmin baaba jirta saciid xayaat cumar khilaafadiisii baaba dhashay laakiin ninkan bay keli ahaanti yidhaahaan waa ninkaa keliya toban kaba la wada kulmay oo ka wada wariyey oo la wada kulmay dabaqada koowaad marka isagu noqonaya waqtigii rasuulka ilahina nin weyn bu aabina waa saxaabi suusayda alfiyadiisa lahaaba wey wataabicuuna dabaqaat cashara min bacdi khamsatin awaluhum dulcashara markaasuu yidhah wadaka qaysun ma lahu nadiiru wacudda cinda xaakimin kaiir weeye oo xaakim agtiisa rag badan baa la tiriyay lakiin waa qays ninkaasi nadiir ma laha tobankiiba nin la kulmay isagaa jira wey haddaba waa taabiciga waa heerkaa joogaba bihada isnaadi walaysa fii xadiidi axadi mid xadiidkii kuma sugna minhum iyaga kaba mid ah waa ragga dambe ee ka wariyay ismaaciil hadda waa rag dhowra waa wakiic iyo hushaym iyo waxa weeye jariir iyo abu usama afar weeyaane xadiidi axadi minhum qowl nabiyi salى اllahu alayه wasalam lmugiirata ay bunaya intaas xadiidka yaziid ibnu haarun noogu sugnayd maxalushaahidka ana iyaga xadiidkooda kuma sugna markaa riwaayaadka kale maxalushaahid xadiidka uguma sugnaanayo baabka baabka waxa uu munaasabo la yeelanaya on riwaayada yaziid ilaa fi xadiidi yaziida waxdahu xadiidka yaziid mooye intooda kale uxunbaaba kuma sugnayd ma sa'ala rasuul lahi sal intaas ay bunayan wamaa yunsibuka minhu iyo inta ka dambaysa intaasaa kuma sugnayd lacawa in yar baad moodaa xasaasiya yaroon leeyahay igu soo noqnoqota inay aad igu yar kacsantahay halkan baadayna weliba habeen dambana waa maqnaan